بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وقت الجمعه اذا زالت الشمس باب أي هذا kani baabun baab weeyaan waqtu اljumucati jumcada waqtigeeda إidaa zaalat الshamsu qoraxda haddii ay iilato oo ay cirka bartankiisa ka iilato idaa maalat can kabidi samaa samada bartankeeda sida ay lala tahay marka ay ka iilato dhanka galbeed ay u iilato waa waqtiga duhurka la tukadee waqtiga jumcadu waa waqtigaas buu yidhi imaamu albukhaari wakadalika sidaadaas oo kale ayaa yurwaa laga warinayaa can cumara wa caliyin wanucmaani bni bashiirin wa camri bni xurayd radia allaahu canhum ayb saxaabadaasina sidaasaa laga warinaya qaala xadaanaa cabdaan وهو cبد الله بن cثمان أbو cبدالرحمن المروزي قال أخبرنا cبداللahi هو بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل cمرة عن الغسل يوم الجمعة ayuu weydiiyey qubayska maalinta جuمcada la qubaysto faqاaلت waxa ay tihi qاaلت cاaئشhaة رaضيa الله عanها cاaئشha waxa ay tihi kana النaasu dadku waxay ahaayeen mahanata anfusihim nafahooda kuwa u shaqaysto mahanata anfusihim ayb kuwa nafahooda u shaqaysto jamcu maahin wahuwa alkhaadimu marka ka qaalib wa qalaba sida loo jamciyo kale waa mahana maahin iyo mahana kaana annaasu dadku waxay ahaayeen mahanata anfusihim ay khadamata anfusihim dad naftooda u shaqaystay ahaayeen dadka wa kaanuu waxay ahaayeen idaa raaxuu ila aljumucati jumcada hadday u carraabaan raaxuu fii hay-atihim hay-adooda ayay ku carraabayeene ku tegaayeen faqiila lahum waxaa lagu yidhi low iqtasaltum haddii aad qubaysan lahaydeen lakaana daalika xasanan sidaasaa fiicnaan lahayd macnaha bukhaari marka meeshuu ka deliishanayo waxay tahay wa kaanuu idaa raaxuu ila aljumucati raaxuu fii hay-atihim hadday jumcada u carraabaan rawaaxuna waxaa weeyaan waa bacda zawaal carraabadu waa markii duhurka la dhaafo oo wakhtiga duhurka la galo bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin laakiin rawaaxaas in loo deliishado waqtiga bacda zawaal inay jumcadu waqtigeedu uu yahay nadar ayaa ku jiro maxaa yeelay waxaa la yidhi xadiid kalaa wuxuu leeyahay man raaxa fi saacati aluulaa man raaxa qofkii taga jumcada fi saacati aluulaa saacadda koowaad saacadda koowaadna waqtu zawaal inaysan ahayn nin kasta waa ogyahay iyadoo sidaas ay tahay baa man raaxa haddana lin raaxa marka deliilkan waxbaa ku jiraayb waxaa kaloo xadiidku meel kalena culimmadu waa shuraaxdu way yidhaahdeen wuxuu tusayaa in jumcada waqtigeedu uu yahay bacda bacda zawaal wuxuu ka tusinayaa bay dhaheen yacnii faqiila lahum low iqtasaltum oo markaas yacnii inay dad iska shaqaysanayo ayay ahaayeen jumcadii bay soo aadaayeen markaas baa marka raa'ixadooda iyo ayaa isbeddelaysay waxaa la yidhi marka raa'ixadu waxay isbedeli kartaa waqtiga zawaalka ee hoosba hore iyo hal saac iyo laba saac iyo saddex saac wax isbeddelaayo raa'ixa iyo yacni dhidib ma imaanayo maxayl kulaylba lama gaarin mafhuum noocaasana marka way sheegeen qaala xadaanaa surayju bnu nucmaan wahuwa surayju bnu nucmaan ibni marwaan aljawhariyu abulxasan hiqatun yahimu qaliila أخرج xadيiثه البخاaري وأصحاaب السنن الأربcة qال xdثnا فuليح بن سليمان وهuو صدوq kaثير الخطأ أخرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة عن cثمان بن عبدالرحمن بن cثمان التyمي وهuو المdني ثقة أخرج xadيiثه البخاaري وأbو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه لي وسلم nbgu kaana wuxuu ahaa yusallii aljumucata jumcada inuu tukanayo xiina tamiilu shamsu qoraxda markay iilato xadiidkaana marka sariix nebigu wuxuu tukan jiray jumcada qoraxda marka ay iilato qoraxda markay iilato waa waqtiga duhurka wa ayb qaala xadaanaa cabdaanu wahuwa cabdulaahi bni cuثmaan almarwasiyu qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa xumaydun can anasin qaal kunnaa waxaanu ahayn buu yidhi nubakiru inaan yacni dedejinayno biاljumucati jumcada ayb wa naqiilu bacda aljumucati wa naqiilu waxaan ahayn inaan qayluulsanayno bacda aljumucati jumcada ka bacdi qayluuladana waxaa la yidhaahdaa hurdada duhurka ka hor la seexdo xadiidkan daahirkiisu isagana marka wuxuu tusi karaa intaan jumcada tukanno ayaan qayluulada ka bacdi samaysan jirnay qabla zawaal ama xadiidkan mafhuumkiisa oo tusa ayb xadiidkan mafhuumka ka muuqdaayo ee mafhuumkiisu qabla zawaal in jumcada wakhtigeedu yahay ayuu tusayaa ayb intaba marka waxaa ka hadli doono jamcinaya ibnu xajar asalka mas'aladana xanaabile iyo jumhuur ayaa isku khilaafsan jumhuurku waxay leeyihiin waqtu ljumcati waqti duhri jumcada waqtigeeda waa waqtiga duhurka xanaabiladu iyagu waxay leeyihiin bacda duhurna waa la samay karaa yacni waxaan ujeedaa waqtiga bacda zawaalna waa la tukan karaa qabla zawaal haddii la tukadana dhib ma leh ayay yidhaahdeen oo duhurka la mid maaha meeshaas ayb wuxuu yidhi marka meeshan bukhaari laakiin waa jesmiyey waqtiga jumcada waqti duhri inay tahay ayuu jesmiyey oo waxa uu yidhi baabun waqtu اljumucati ida zaalat الshamsu ibnu xajar wuxuu yidhi jazma bihadihi اlmas'alati maca wuquuci اlkhilaafi fiiha lidacfi daliili اlmukhaalifi cindahu bukhaari waa jesmiyey waqtiga jumcada labadii qowl mid ayuu ku dhuftay uu jesmiyey waa qowlka jumhuurka wuxuu u jeesmiyey marka mukhaalifka daliilkiisa oo daciifa dartiisa daliilka mukhaalifka oo daciif ah dartii ayb markaasuu aahaar badanna ku xoojiyey oo cumar iyo cali iyo nucmaan ibnu bashiir iyo camr ibnu xurayf iyo kulligood marka waa sheegayaa fa ama alaharu can cumara aharka cumar farawaa abu nucaym shaykhu اlbukhaariy fii kitaabi asalaati lahu wabnu abi shaybata min riwaayati cabdillaahi bni siidaan qaala shahidtu اljumcata maca abi bakrin fakanat salaatuhu wa khudbatuhu qabla nisfi الnahaar meesha wakadalika yudkaru fiih qiila inama اktasara calىa haaulaa'i intanuu ku gaabsaday cumar iyo cali iyo nucmaan iyo camr bnu xurayf min aلصaxaabati duuna gayrihim liأnnahu nuqila canhum khilaafu dalika wuxuu leeyahay jumcada waqtigeeda inuu yahay waqti duhri saxaabadaanuu ku gaabsaday cumar iyo cali iyo nucmaan iyo camr bnu xurayf iyagoo ay ka badan yihiinna intaa kuwan marka wuxuu gaar ugu soo qaaday iyaga waxaa laga wariyey arrintaa khilaafkeeda oo qabla zawaal in la tukan karana waa laga wariyey iyaga ayb markaa taasuu sheegayaa wuxuu leeyahay ayb qiila inama اqtasara calىa haaulaa'i min aلصaxaabati duuna gayrihim لأnنه نqل cnهm khilaaف ذلika وhada فيhi nadر لأnنه laa khilaafa can عaliيi وman baعdaه cali iyo inta ka dambaysaa khilaaf ma leh fii ذalika وأغرba بن الcرabي fanaqل الإجmاعa عalى أnha la تجiب xatى تزuuل الشhaمس iبن الcرabي wuxuu yihi waaba إجmاع inaynan waajibaynin ilaa duhrka kadib maahana إlا ma نqلa can أحmed ayb أnnahu in صaلaaha qabla الزawاali أجزأ isaga wuxuu yidhi waa gudaysaa haddii qabla zawal waqad naqalahu bnu qudaamah wagayruhu can jamaacatin min asalafi kama sayaأtii faama alaharu can cumar aharka cumar laga warinaayo qabla zawaal sheegaayo farawaa abuu nucaymin shaykhu اlbukhaariyi fii kitaabi salaati lahu wabnu abi shaybata min riwaayati cabdillaahi bni siidaan qaala shahidtu اljumcata maca abi bakrin abu bakr baan la xaadiray fakaanat salaatuhu wa khudbatuhu qabla nisfi nahaar abubakar salaadiisii iyo khudbadiisiiba maalinka barkeed intaan la gaarin waa ka horraysay qabla zawaalay dhacday buu leeyahy wa shahidtuhaa maca cumara ayaan xaadiray radia allaahu canhu fakaanat salaatuhu wa khudbatuhu ilaa an aquula qad intasafa annahaar salaadiisii iyo khudbadiisii waxay ahayd ilaa aan iska dhaho alla ilahay maalinkii waa kala barmay rijaaluhu hiqaatun ilaa cabdallaahi bna siidaan maahane wahuwa bikasri اlmuhmalati bacdaha taxtaaniyatun saakinatun fainahu taabiciyun kabiir ilaa annahu gayru macruufi اlcadaala cabdullaahi bni siidaanka ayaan cadaaladiisa la aqoonin dacfiga meeshaas ayuu uga jiraa marka qaala bnu cadiy shibhu lmajhuul cabdullaahi bni siidaan waa nin majhuul lamida wa qaala albukhaariyu laa yutaabacu calaa xadiidihi xadiidkiisaan lama mutaabacaynin buu yidhi isaga unbaa qabla zawaal sheegay bal caaradahu maa huwa aqwaa minhu ayaaba caariday farawa bnu abi shaybata min طariiqi suwayd bni gafala annahu sallaa maca abi bakrin wa cumara xiina zaalat ishamsu isnaaduhu qawiyu waxaa la hayaa marka cumar in lala tukaday jumcada qoraxdu markay iilatay ka bacdi wa fi lmuwaطa'i can malik bni abi caamir qaala kuntu araa anfasatan لcaqيل بن أbي طالب تطرx يوم الجمعة إلى جidاar المسجد الغربي faإda غaشhyha dil الجidاari khرجa cmر waxaan arki jiray buu yihi marayar ayaa waxaa la fidin jiray gidaarka masaajidka ee dhanka galbeed xigo ayaa lagu fidin jiray markii marka hooska uu soo gaaro oo maradaa hoosku wada gaaro ayuu cumar soo bixi jiray oo khudbada isu taagi jiray waa bacda زawاal isnaaduhu صaxiixu whuwa ظaahir fii ana cumara kaana yakhruju bacda zawaali الshamsi ayb wa fahima minhu bacduhum qaar baa waxay ka fahmeen cagsa dalika walaa yatajihu ilaa in xumila calى ana tanfasata kaanat tufrashu khaarija اlmasjidi wahuwa baciidun ayb masaajidka bannaankiisa in la yihaahdo maana waana baciidkaas wاladii yadharu annaha kaanat tufrashu lahu daakhila اlmasjid ayaa caqiil loogu gogli jiray masaajidka gudihiisa وعlى hda fkاna cmr yتأhر bعda الزawال qليilا وفي xadيiثi السقيفة عن بن cabاas qاal falama kana yوم الجuمcaةi وزاaلت الشhمس khرجa cmru faجلس عlى الmنbr qoraxdii markay iilatay wuxuu leeyahay marka markii maalintii jumcada ay ahayd qoraxdiina ay zuushay ayaa cumar uu soo baxay fa jalasa cala almimbari mimbarkuu ku fadhiistay marka qoraxda markay zuushay maxalushaahidka marka meeshaas wa amaa caliy aharka cali farawa bnu abi shaybata min طariiqi abi isxaaq annahu sallaa khalfa caliyin cala اljumucati bacdamaa zaalat ishamsu isnaaduhu saxiixun cali aharkiisiina waa kaas cali baan la tukaday buu yidhi markay qoraxda iilatay kadib وrawى أيضا min طريqi أbي raزيn qاala kuna nuصلي maca caliyin الجuمcaةa faأxyaaنa najidu fayئa وأxyaaنa laa najidu marmar hoos ayaan hoos galbeedka ayaan helaynay marmarna aad uma helaynin wahada maxmuul calى الmubaadaraةi ma helayninta waxaa lagu xambaaraya marka de marka uu hor maro ayaa marka ila waqtiga zawaalka hoos galbeed badan ma jiro waqtigaas kutaaga وhda mxmuul clى الmubaadaraةi cinda الزawali aw التأkhiiri qaliilا وأma النucmaan bnu bashiir farawa bnu abi shaybةa biisnaadi صaxiixi can simaaki bni xarbin qaal kana النucmaan bnu bashiir yuصlii bina الجumcaةa bacdama tazuul الشhamsu ayuuna tujin jiray qultu wakana النucmaanu أmiirا clى الkuufaةi fii أwali khilaafati yaزيid bni mucaawiya وأma cmr bnu xurayf akhrajahu bnu abi shaybةa أyضا min طariiqi الwaliid bni الcayzaar qaala maa ra'aytu imaama kana axsana salaatan liljumcati min camri bni xurayf fakana yusalliiha ida zaalat ishamsu aaaartii waa taas marka isnaaduhu saxiixun ayضan wa kaana camrun yanuubu can ziyaad wa can waladihi fi lkuufati mararka qaar buu naa'ib iyaga u noqon jiray ziyaad bnu abiihi iyo wiilkiisa cubaydullaahi bnu ziyaad wa amaa maa yucaa intaas marka waa intii bukhaari madhabkii uu tilmaamay ee jumhuurka madhabkooda ahaa xoojinaysa وأma ma yucaariضu dalika can الصaxaabati صaxaabada wixii laga wariye arrinkaa ka hor imaanayo farawa bnu abi shaybةa min طariiqi cabdالlahi bni salma wahuwa bikasri اllaami qaal sallaa bina cabdullaahi yacni bna mascuud ayaana tujiyey aljumcata jumcadii duxan barqa iyadoo ah wa qaala waxa uu yidhi khashiitu calaykum اlxara kulaylkan idinkaga cabsado wacabdullaahi saduuqu ila anahu miman tagayara lama kabira markii uu weynaaday ayaa tagayur ku dhacay ninkaa xadiidkaa daciif waay afarkaas qaalahu shucbatu wagayruhu wa min طariiqi saciid bni suweyd qaala sallaa bina mucaawiyatu اljumcata duxan wa saciidun dakarahu bnu cadiy fi الضucafaa ninkaa saciidkana ibnu cadiy ayaa kitaabkiisa kaamilka ku sheegay ducafada uu ugu tarjamo ayb meeshaa marka labadan ahar ee saxaabada laga sheegayna waa daciif ma ansixin kama ansixin aahaartan tirada badnaydna dhammaanteed asaaniiddoodu saxiixay ahayd ee hore واxتaجa bacض الxanaabilaةi bqowlihi slى الlaه عalيه alي وsلم إna hada ywم jacalah اllah ciida lilmuslimiin waxay deliishadeen maalinkan jumcada waa maalin ilaahay muslimiinta ciid uga dhigay qaala falama samaahu ciida jaazat الصalaaةu fiihi waqta اlciidi kaاlfiطr واlأضxى mar haddii ciid lagu shabahay waxay dhaheen waqtiga ciidda in la tuka karo marka ijtihaad waay maahan daliil maaha nasaba watucuqiba biannahu laa yalzamu min tasmiyati yowmi اljumucati ciidan an yashtamila calaa jamiici axkaami اlciid in ciid lagu magacaabay ma keenaysa axkaamtii ciidoo dhan inay jumcada qaadanayso salaadeeda marka la tukanayo toddoba takbiir iyo shan iyo lama sameeyo jumcada maxaa loo samayn waaye marka iyada haddii la yidhaha maalintan waa ciid sidii ciidoo kale ha loo tukada maxaa loo dhihi waaye ayb bidaliili ana yowma alciidi yaxrumu sawmuhu muطlaqan sawaaءun saama qablahu ow bacdahu bikhilaafi yowmi اljumcati biitifaaqihim maalinta jumcada waa la soomi karaa haddii maalin kale lagu daraayo laakiin maalin ciida ma la soomi karaa maya idan ciid iyo jumco wax walba iskama shabahaan meel walba ayb halkaasaa marka ibnu xajar uu ka tilmaamay ayb aahaarta marka saxaabada laga wariyey qabla zawaal tilmaamaysana waa daciif ee xadiidkan cabdullaahi bnu siidaan isaguna waa daciif oo cabdullaahi laftirkiisa a'immadu ay haystaan sida bukhaari iyo ragga la midka ah axaadiidtan kale laakiin waxay ka nabad gashay dacfka ayb sidaa darteed marka madhabuljumhuur ayaa saxiixa oo xoog badan jumcada in la tukado bacda zawaal qabla zawaal inaan la oogin khuruujan can ilkhilaafna saas in loo sameeyo ayb si khilaafkii looga baxo ayb halka xadiid ee laga fahmi kara waa midkan dambe midka labaad ee dhahaya kunaa kaana yusalli ljumucata kan saddexaadaan ujeedaa kunaa nubakiru biاljumucati wa naqiilu bacda اljumucati jumcada kadib aan qayluulsan jirno qayluulana waa hurdada qabla zawaal la seexdo marka intaan jumcadii tukanno aan hurdadii sidaa ahayn ayaan seexo jirna kadib taas marka ibnu xajar wuxuu yidhi ayb ayb halkaanuu ku tilmaamay marka laakin طariiqu اljamci أwlىa min dacwa الtacaarudi waqad taqarara fيma taqadama ana الtabkiira yuطlaqu calى ficli الshayءi fii أwali waqtihi aw taqdiimihi calى gayrihi wahuwa اlmuraadu huna tabkiir marka la yidhaahdo waa shayga waqtigiisii in awalka laga sameeyo ayaa tabkiir la yidhaahdo ayb kaasaana halkan loo jeedaa ee tabkiirka lagama wado salaada subax markii la tukado qoraxdu soo baxdaan jimcada tuka jirnay ma aha waalmacnaa annahum kaanuu yabda'uuna bisalaati qabla alqayluulati macnuhuna waxaa weeyaan inta aynan qayluulsanin ayay salaadda tuka jireen xadiidkaa intaa unbuu sheegaya qabla intaynan maalinta maalmaha kale way ka duwanayd maalinta jumcada inta aynan qayluulsanin salaadday iska hormarin jireen oo salaadday tukan jireen markay salaadda soo tukadaan wakhtiga ka dambeeya u soo haro ayay qayluulada samay jireen maxaa yeeley hadday shan saac iyo afar saac seexdaan waxaa laga yaabaa wakhtigii jumcada inuu dhaafo ayaa dhici karto maalinka jumcadana waa maalin dikri ilaahay lagu mashquulo ee maalin barqadiisii la seexda ma aha macnaha laga wado marka sidaas yuu ku sheegay bikhilaafi maa jarat bihi caadatuhum fii salaati duhri fi lxari fainahum kaanuu yaqiiluuna uma yusalluuna limashruuciyati اlibraadi maalmaha kale ibraad iyo wax lamida ayay hays lahaayeen oo duhurka isaga in la qaboojiyaa sunnadiisu ay ahayd waa soo marnay laakiin jumcada iyada ibraad ma leedahay masamalaha baab soo socday ku keeni doona waxaan xoog badan inaynan lahayn ibraadka maadaama qaboojin iyada aysan lahayn jumcada marka wakhtiga horay ka tukan jireen ayb tabkiirkana sidaasaa loo jeedaa qayluuladana macnahaas waxow baabun ida اshtada alxaru yowma اljumuca baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ida اshtada alxaru kulaylku haddii uu darnaado yowma اljumucati maalinta jumcada dhexdeeda maalinta jumcada haddii uu kulaylku darnaado ma la qaboojinayaa mise ma la qaboojinaya horey waxaan u soo marnay salaadda duhur markay kulaylku uu badan yahay xoogaa in la dib loo dhigo inay sunno ahayd abrid abrid xadiidku waa tuwa mawaaqiit kitaabulmawaaqiit aan ku soo marnay duhurka ma la mid tahay jumcaduna marka oo jumcada marka kulayl uu jiro dib ma loo dhigayaa iyada taasuu marka bukhaari baabaysanaya qaala xadaanaa muxamed bnu abi bakrin ilmuqadamiyu qala xadaanaa qaramiyu bnu cumaarata qaala xadaanaa abuu khaldata huwa khaalid bnu yaziid weeyaan abuu khalda kunyadiisaasuu mashhuur ku yahay abuu khaldata atamiimiyu alsacdiyu alkhayaaq saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu waabuu daawuud watirmidiyu waannasaa'iyu ya khaalid bnu diinaar ma dhehin khaalid bnu diinaarhuwa khaalid bnu diinaar mashhuurun bikunyatihi altamiimiyu الsacdiyu اlkhayaaq saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu waabuu daawuud watirmidiyu waannasaa'iyu qaala samictu anas bna malikin yaquul kana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa ida اshtadda albardu kulaylka markuu darnaado qabowgu markuu darnaado bakkara bisalaati salaadda ayuu dedejinaayo awalku ku tukanayo waida ishtadda alxaru kulaylku markuu darnaadana abrada bisalaati salaadduu ku qaboojinayo kulaylku markuu daran yahayna salaaddii gadaal buu xeer u dhigaayo yacni aljumucata raawigii baa marka waxuu ka fahmay salaadaasi jumcadan inay soo gelayso markaasuu wuxuu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa aljumucata anas laakiin jumco ma sheegin isaga salaad unbuu sheegay qaala yuunus bnu bukayr akhbaranaa abuu khaldata faqaala biاsalaati walam yadkur iljumcata ma sheegin wa qaala bishr bnu haabit xadaanaa abuu khaldata qaala sallaa binaa amiiru ljumucati sallaa binaa amiirun amiir ayaa wuxuuna tujiyey aljumucata jumcadii uma qaala lianasin radia allaahu canhu ayuu wuxuu ku yidhi kayfa kaana اnabiyu sala allahu alayh ali wasalam yusali duhra nebiga sideebuu duhurka u tukan jiray amiirkaas uu sheegayana waxaa la dhihi jiray alxakam ayb ayaa la dhihi jiray alxakamu bnu abi cuqayl ama caqiil alxakamu bnu abi caqiil athaqafi xajaaj ibnu yuusuf ayay ilma adeer ahaayeen isaga ayuu bedeli jiray naa'ibna u noqon jiray mararka qaar wa kaana calaa طariiqati bni cammihi fii tadwiili اlkhudbati yowma اljumucati xataa yakaadu lwaqtu an yaruja xataa yakaadu alwaqtu an yakhruja adeerkii in adeerkiis dariiqadeed dariiqadiisuu ku socon jiray khudbaduu dheeray jiray ilaa casirka laga gaaro sidai xajaaj shaqadiisuu kalu samayn jiray qisadan marka uu sheegaayo sallaa bina amiirunta uu leeyahay meeshaa fiiri marka ayb amiirkum wakaana calaa markuu sheegay waqad awrada abuu yaclaa qisata yaziid addabbi ayb marka yaziid addabbi iyo amiirkaas baa isku dhacay ayb qisadiisuna waxay ahayd ibnu rajabkaa sheegaya iyadoo dhammaystiran ibnu abidunyaana kitaabu alamri bilmacruuf nahy can munkar ayuu ku soo saaray qisadaasi waxay ahayd marka ninkan baa qudbaynayay markaasaa yaziid baa ku qayliyeyo waxa uu yidhi war jimcadii waqtigeedii waa la dhaafay ayb markaasu markuu ku inkiray anasna marka waa fadhiyaa meeshuu fadhiyaa ayb markaas ayaa ninkii xakam ibni abi caqiil ayaa khudbadiisii sii watay ninkiiba wuxuu ku yidhi amajnuunun anta ma waalan tahay buu yidhi adiga nin waalan baa tahay markaasaa uu ciqaabay oo uu xabsi u diray ninkii anas marka meeshuu fadhiyaa markaasuu u yeeray anas xakamkan ayaa anas u yeeray ka warran buu yidhi nebiga see yeeli jiray salaadda anasna marka wuu ka xeeladaystay ninkaas marka markaasuu wuxuu ku yidhi kaana ida ishtadda albardu bakara bisalaati waida ishtadda alxaru abrada bisalaati hadal caam a buu u dhiibay marka oo isagana uu iskaga mooso dhibkiisa iyo shiddadiisa wuxuu yidhi haddii kulaylku daran yahayna nebiga salaadda waxyar dibuu u dhigi jiray salaadda jumcada wakhtigeeda casirka ha gaarsiinin iyo saa ha yeelin iyo ma dhihin ninkiina markaa sidaan ninkan marka sidaan lagu yidhi ayuu intuu xiray ayaa inuu dilo ayuu damcay markaasaa la yidhi ninkan waa waalan yahay iska daa markaasuu wuxuu yidhi waalida lagugu sheegay haddaynan ahayn waa ku dili lahayn meeshaas marka culimmada waxau ibnu rajab ka bixiyey hadal dheero badan iyo aahaar badan qofku haddii uusan awoodi karin inuu macruuf faro munkarna reebo uunan awoodi karin afka inuu ka reebo uunan awoodi karin waajib kuma aha man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastadix fa bilisaanihi fain lam yastadix fa biqalbihi wadalika adcafu liimaan waxaana laga yaabaa haddii iqtixaam uu sameeyo o iska yidhaahdo munkarkii zuuli intuu is yidhaahdo isagii hadhow inuu lagu dilo khayr fara badanoo uu sheegi lahaayna meeshaas inuu ku dhammaado ayaa laga yaabaa ayb markaa saxaabadii waa kuwan waa joogaan niman markay dhiiggii cabyaal lahaaba mimbarkii saaran diinkii yacnii salaadii ugu qiimaha badnayd ta'khiir ku samayn jiray haddana maca daalika intay duhurka hoos u tukadaan ama guryahooda kusoo tukadaan ayay imaan jireen masaajidka waa iska dhegaysan jireen marka ayb selafka qaar badanoo ka mida intay duhur soo tukadaan jumco soo casir soo tukadaan ayay kadib imaan jireen weli khudbadayaa socotaayb weli khudbadii jimcadii baa la wadaa haddaynan imaaninna waxay ka cabsanayaan marka in la dhibo ama la dilo ayb markaasay saa yeeli jireen qaarkoodna iimaa iyo ishaare ayay ku tukan jireen cataa ibn abi rabaax iyo rag aimo badan xajaaj oo khudbadii wado wado ayaa waxaa dhacaysa inay iyagoo isqarinayo marka foorar inay ku tukadaan iyo ishaare inay ku tukadaan waxaana iska dhegaystaan iyagii marka anas waa ku qaylin kare ninkan laakiin anas wuxuu ogaa haddii uu ku qayliyana inaan la dhaafaynin waxaas munkarkiina ma baaba'aayo isagiina in dhibaato loo keenaa laga yaabo marka maxaa adiga wax aan waxna taraynin adigiina aan marka khayr aad sheegi lahayd un kaa nuqsaaminaya maxaa marka dhibkooda ku jira ibnu rajabka marka aad u fahfaahiyey hadalkan marka anas jumcada isaga kalama dan lahayd waa hadal marka cumuumkaas uu ku yidhi waaye salaaddii duhur bownu isagu u jeedaa ninkan sida u fahmaa isagay jirtaa inuu xusnu takhallus waayo marka ayb halkan marka ibnu xajar waa ku ishaaray ibnu rajabna waa ishaaray ayb oo waxa uu yidhi marka fasaaqahaa mutawalatan fii naxwi waraqatin wa curifa bihada ana alibraada biاljumcati cinda anas inama huwa biاlqiyaasi cala الظuhri laa biالnasi laakiin akar اlaxaadiidi tadullu cala atafriqati baynahumaa duhur iyo jumco axaadiidta badankood waxay tusayaan inay kala duwan yihiin oo duhurka ibraad uu leeyahay jumcadana aynan ibraad qabin ibnu rajabna sidoo kale uu yidhi waakharu اlculamaa'i calaa ana aljumucata laa yubradu biha bacda azawaali bal tucajalu fii awali اlwaqti walishaaficiyati fii dalika wajhaani sidaasuu yidhi halkaa marka wuxuu yidhi wa kaana calaa طariiqati bni camihi meesha ku xigto wuxuu yidhi waqad awrada abu yaclى qisata yaziid addabi almadkuur wainkaarihi wainkaarahu calى alxakam hada الsaniic uu ku inkiray waاstishhaadahu bianas waاctidaara anas can اlxakam biannahu akhara lilibraad wuxuu uga dhigay yacni anas ninkan inuu ibraad dartiis u akhiray ayuu uga dhigay isagaana marka xusnu takhallus ka samaynaya calaa kullin marka khulaasat lqowl ibraad male jumcada duhurka ibraad akaru ahlilcilmina saasay ku tageen baabu lmashyi ila ljumucati baabun baabun ay hada kani baabun baab weeyaan almashyu socod ila ljumucati loo socdo ama baabu lmashyi baabu bayaani fadli اlmashyi socodkii fadligiisii caddayntiisii buu u baab yahay ila aljumucati loo socdo wa qowli اllaahi jala dikruhu iyo ilaahay qowlkiisa macnihiisa fascaw ilaa dikri illaahi ilaahay dikrigiisa u degdega oo yacnii u camal falow waman qaala qofkii yidhi assacyu alcamalu assacyu sacyiga aayadda sheegtay alcamalu weeyaan shaqo yacnii u shaqeeya oo u camal falay ilaahay dikrigiisa xaggiisa waaddahaabu iyo tegis qofkii yidhi liqowli illaahi tacaalaa wasacaa lahaa sacyahaa waman araada alaakhirata qofkii aakhiro raboodo wasacaa lahaa u socday miya marka maya waa sacaa lahaa u shaqaystay waa iyada camalkeedii markaa u shaqaystay aakhiradii ayb marka sacyigu mararka qaar socodna waa noqdaa orod mararka qaarna camalfal oo dadaal oo ku jirana waa la dhahaa fascow ilaa dikrillaahina camalfalkii baa laga wadaa oo salaada jumcada u socoshadeeda yaa camalfal wqaala bnu cabaasin radia allaahu canhuma waxa uu yidhi yaxrumu اlbaycu beeci ayaa xaaraama xiina idin markaas la addimo wa qaala cataa'u cataa' waxa uu yidhi taxrumu asinaacaatu farsamooyinkoo dhan ayaa xaaraam noqda kulluhaa dhammaanteed farsamoo dhan waa xaaraan mar haddii la addimo farsamo la wadi karaa ma leh ninka wax alxamaaye iyo midka wax tolaaye iyo ninka guriga dhisaaya iyo alaabtiisii meeshuu dhiganaya salaaduu aadaa marka ayb jumcadii haddii marba la addimo aadaanka la sheegayana waa midka dambow oo khadiibku markuu mimbarka fuulo kaas waa midka baacu uu xaaraam ku noqonaayo sanaacaadku ay xaaraam ku noqonayo wa qaala ibraahiimu bnu sacdin can الzuhriyi idaa adana almu'adinu mu'adinku hadduu addimo yowma aljumucati maalinta jumcada wahuwa musaafirun isagoo musaafir ah qofkuna uu musaafir yahay muadinkaa musaafira maaha muadinkii baa addimay wa huwa shaksiguna musaafirun uu yahay facalayhi an yashhada jumcadii inuu xaadiro marba hadduu aadaankii maqlay waa inuu jumcadii uu xaadiro saddex mas'alo ayuu meeshan ku sheegay marka halkan marka saddex mas'alo ayuu ku tilmaamay mas'alada koowaad waxaa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri illah sacyigu inaan la ordaynin oo uu yahay sacyigu camal iyo tegid si degan loo tago ayb axaadiidtana gadaalu ka keeni doono ayb mas'alada labaad oo uga hadlay waxay tahay beeca xaaraamtinimadiisa waa mas'alada labaad ayb beecu marka inuu xaaraam yahay ayuu sheegay ibnu cabbaasuu ka sheegay aayaddana waa tilmaantay wadarulbayc beec iskaga taga ibnu cabbaasna wuxuu yidhi yaxrumu lbaycu xiina idin beeca xaaraannimadiisana marka qaasim ibnu moxamed iyo rabiica iyo maalik iyo yaa ku tageen iyo a'immada badankood shaafici iyo abuu xaniifa iyo dhammaan way ku tageen laakiin beecu xaaraan ha ahaado ma guntan maa mase ma guntan maayo isku khilaafeen abuu xaniifa iyo imaamu shaafici iyo waxay yidhaahdeen beecu waa guntan maa laakiin xaaraan baa qofkiisa u ku dhaco marka beecu waa guntan maa maxaa laga wadaa milki waa ku xasilan aadaankii oo dhacay hadduu nin wax ka gato lacagtii kanna u dhiibo kanna uu badeecadii qaato badeecadaas yaa iskale ninkii gataa iskale ha laysu celiyo maadaama beecu waa faasid ma la dhahayo beecan waa soconayaa laakin waa dembaabaya iyagu saasay ku tageen maxaa yeelay yacnii nahyigaani daatadii salaadda u noqon maayo nahyiga daatada salaadda jumcada wax u noqonaa ama shuruuddeeda u noqonaya ma aha maadaama uu ahayn annahyu yaqtadi alfasaad meeshaan ma la dhahaayo qaasim ibnu moxamed iyo rabiicata bn abi cabdiraxmaan iyo imaam maalik iyo hortood mujaahidna laga wariyey leyt ibnu sacad sufyaanu thawri isxaaq iyo imaam axmedna waxay ku tageen beecaas inuunan ansaxaynin oo beecu ma ansaxayo waa faasid haddii la yidhaahdo waxaa weyaan de wixii in la kala celiyo wax afar ah oo ka ratib maayo beecu hadduu wakhtigaa dhaco ma jiro waxayna yidhaahdeen maxaa yeelay beecaan wakhtiga uu dhacay ayaa wakhti salaaddii ah wuxuu ku dhex jiraa nahyigaa shaygiibuu ku dhex jiraa wakhtigiibuu ku dhex jiraa ma ansaxayo sida soonkaba ounan u ansaxaynin ciid maalin ah marka aada soonto soonkaagu hadduu dhex galo wakhti ciid ah miyuu ansaxayaana ma ansaxayo beecaaguna hadduu dhex galo wakhti salaad ma ansaxayo oo wakhti jumco adiga marka labadaa madhab baa ku jirta beeca ansixidiisa taasaa ku jirta mas'alada kale waxa ay tahay saddexaad aadaanku hadduu dhaco qofka musaafirka zuhri hadda waxaa uu tilmaamay musaafirkoon jumco laga rabin mar hadduu aadaankii maqlo waa waajibay ku tahay inuu yimaado saasuu tilmaamay fa calayhi an yashhada ayb naqaci iyo cataa iyo awsaaci baana saa ku tageen waljumhuuru calaa khilaafi daalika culammada jumhuurtaana arrinkaa waa khilaafsan yihin oo musaafir jumco maba ku waajibin bay dhaheen musaafirku jumco kuma waajibayso ayb laakiin qofkaan awalba ahal u ahayn jumco ka waran dadka marka jumcada laga hadlayo laba nooco dadaan ahalba jumcada u ahayn iyo dad jumcada ahal u ah laakiin sabab darteed wujuubkii oo uga dhacay adiga haddaad safar gasho safarkaas baa wuxuu keenay marka in jumcadu ay markaa kaa dhacdo wujuubkeeda uu kaa dhaco laakiin asaalatan gurigaaga markaad joogtid jumco waa kugu laazimay nin ragaa kale qaangaar dad laakiin waxaa jira jumcada aynan ku aan ahluljumca aan ahayn sida naagaha naaguhu marna kuma waajibaysa jumco ayb iyagaasoo kale marka say noqonaysaan iyagu ama aadaan ha maqlaan ama yaynan maqlin jumco marna lagama rabo biitifaaq ayb beecaas laftirkiisa marka ka warna haddii dadkaasoo kale dadka ahlu jumcada aan ahayn beeca ay sameeyaan iyaga dhexdooda dhex maro muxuu noqonaa marka waa mubaaxkaas naag hadday naag wax ka gada aadaankii oo dhacaya labadooda jumco maba laga rabinba waa iska ansaxaya beecooda ayb qaala alimaamu albukhaariyu raximah llah marka saddexdaa mas'alo ku sheegeen mas'ale safarka ku tacalluqdo iyo mid ku tacalluqda beeca iyo mid fascow ilaa dikrillaahi macnaheeda ku tacalluq qال xdثna عlي بن cabdاللahi qال xadثna الwليid بن mسلم qال xadثna يزيid بن أbي maryم qال xadثna cabaayة بن رفاacةa qاal أdraknii أbuu cabsin ayaa isoo gaaray وأna أdhabu إilى الجuمcaةi anoo jumcada u socdo faqaala waxau yidhi samictu النabiya slى الlaه عalيه alي wsلم yaquul nebigu dhahayaan maqlay man اgbarat qadamaahu qofkay labadiisa gommadood booraysteen fii sabiili الlahi ilaahay jidkiisa ay ku booraysteen xaramahu allaahu ilaahay waa ka xarimay cala naari naar marka fii sabiilillaahi xeyrkiibuu ku camimay marka oo dhan haddii la ilaaqo fii sabiilillahi jihaadkuu ku dhacaa laakiin isagoo hadda taabicigani wuxuu u deliishaday xadiidkan maadaama jumcadu laftirkeeda fii sabiilillaahi ay ka mid tahay haddii marka jid boorka ka soo gaaro iyo jumcada aadisteedaas iyo inuu ajar ka helayo taasuu marka ugu tilmaamay uu sheegay xajka sida nebigu xajkaba wuxuu yidhi alxaju fii sabiili illaahi xadiid tirmidi uu warinaya sidaa buu ku yidhi marka calaa kullin marka jumcadii socodkeeda u socoshadeeda fadliga ay leedahay ayuu marka tilmaamaya waana baabka tarjamada loo tarjamay qaala xadaثna aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaثna bnu abi diibin qaala الzuhriyu can saciidi وabi salamata can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam وxadaثna أbu اليمان qال أخبرna شhucayb عن الزهري qال أخبرنيi أbو سلمة بن عبد الرحمن أن أbا هريرةa qاal سمعtu رasuul الlahi صلى الله عليه لي وسلم yquuل nebigoo dhahayaan maqlay إida أqiimat الصaلاaةu salaada haddii la aqimo falaa تأتuuhaa ha imaaninina tascawna xaal aad hooraysaan idinkoo ordaysaan ha imaaninina وأtuuhaa imaada tamshuuna idinkoo soconaysaan calaykum asakiinata taad waa ma gud makordhiga adeeg calaykum asakiinatu yacni asakiinatu xasilloonida calaykum idinka markaa dushiinna ha ahaato oo yacni ku dadaala calaykum asakiinata haddii la dhahana calaykum marka ismu ficila laga dhigaya sakiinatana macmuulay calaykumtaa macmuul u noqonaysa famaa adraktum wixii aad haleeshaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafana faatimmuu meeshaanna bukhaari wuxuu u deliishaday fascowda inaan orod laga fahmin oo laga wado marka salaaddii hami u yeesha oo jumcadii markaas qadariya oo u soo socda oo u camal fala macnaha marka sidaas qال xdثna cمر بن علي qال xdثnii أbو qتayبةa qاal xdثna علي بن المبارك عن يحyى بن أbي kaثيir عan cبدالله بن أbي qتاadةa lاa أclamhu إilا can أbيهi ma ogi إilaa yarwi can أbيهi aabihiinu ka warinaya maha can النaبiيi slى الlه عليه لي وsلم qaal laa تqumuu ha istaaginina xatىa tarownii intaa iga aragtaan وعalaykum الsakiinaةu xasilooni iyo deganaanna dushiinna ha ahaato ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yufaraqu la kala geyn maayo bayna ifnayni laba dhexdooda yowma aljumucati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yufaraqu lama kala geynayo bayna ifnayni laba dhexdooda yowma aljumucati maalinta jumcada ayb laba kala geyntan marka laba nooco ibnu rajab siduu sheegay laba in la kala geeyo laga dul tillaabsado oo dadku yacni waa u badan yihiin meel horuu rabaa inuu aado maalan markaasuu labadii qofood buu saan iyo saan iska dhahaya oo ka boodayaa marka haddana kuwo kaleu ka sii boodayaa taas macnahaas waa tahay oo qofku inuu dadka ka kor boodo oo qoortooda ka tallaabsada ma aha ayb haddii iyaga laftirkooda safka dambe ay buuxiyaan kuwii horena ay faaruq yihiin hadde markaas ayagaa muqasiriin ah ninkii ka booday ma dhibin markaas hadduu meel kale u soo galo u waayo nooca labaad waxaa weeyaan ama tafriiqa sifadiisa labaad laba qof oo isku dhow oo isgarab fadhiyo ama yacnii laba qofoo taaganba inaad dhexdooda soo gasho adiga aad dhinac aad dhex istaagto inaad dhex istaagto aad saa iyo saa u kala durjiso adoon ka tallaabsanin meesha aad ku tukato markaa gasho iyada laftirkeeda waa tafriiq dadkiioo la kala geynayo labadaas nooc ayuu ibnu rajab ku sheegay labaduna uma bannaano midda dambe waxay ku bannaanaan kartaa haddii furja ay ka bannaan tahay xoogaa meel qof geli karoo kale waa soo dhexgelaysaa markaas maxaa yeele waa lays amray in la buuxiyo meelaha bannaan in la daboolo waa lays amray laakiin meelaan waxba ka soo baxaynin qofka hadduu saa iyo saas isaga rogo dadka ee uu meeshaas soo istaago waxaa weeyaan waa dhib asalkana marka waxaa weeyaan inay dadka iidaa iyo dhib u tahay jumcada ajarka laga helo oo jumco ilaa ka jumco lagugu dhaafayo iyo siyaadatu alaaati ayaamna ma helaayo qofka haddii uu sidaas yeelo sidaan u yeelo xadiidku uu reebayo ayb dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay labada qof kor istaagaan kabahoodii bay wataan sidaasay hoos ugu jeedinayaan qofkii kale ayuu dhabarka iyo garabka iyo kabuhu u ka saaraya waa dhib zaa'id oo kale iyada laftirkeeda marka qofka imaa inuu soo hormaro ama meeshii uu soo gaaro inuu fadhiisto waxaa kaloo ibnu rajab suurooyin marka laga soo reebayaa jiro meeshan tafriiqan baabka dambe aan ku sheegayna qaala xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbarana bnu abi di'bin can saciidin almaqburiyi can abiihi can ibni wadiicata can salmaan alfarisiyi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man iqtasala yowma aljumucati qofkii jumcada qubaysto watadahara dahaaro qaato bima istataaca intuu awoodo min duhrin qubays ah uma dahana subkado ou masa taabto min diibin barafuun uma raaxa caraabo falam yufariq bayna tnayni ama tagaba falam yufariq aan kala geynin bayna tnayni laba aan kala geynin fasallaa maa kutiba lahu wixii loo qorayna tukaday uma idaa kharaja alimaamu imaamku haddii uu soo baxo ansata aamusay oo aamuso markaa oo dheg raariciyo gufira lahu waa loo dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumucati alukhraa jumcadii kale iyo isaga jumcadiisa intuu u dhaxaysa ayaa loo dhaafa xadiidkan waana soo maray shalowna soo maray maxalushaahidkiisa marka waxaa weeyaan uma raaxa falam yufariq bayna tnayn tafriiquna labadaas suuruu leeya in dadka laga kor tallaabsado oo saan iga saan iga dhaleera la dhaafo iyo in iyaga dhexdooda la galo oo boos laga raaraadiyo boos aan jirin laga raaraadsano baabun ay haada kani baabun baab weeyaan laa yuqiimu arajulu qofka ma istaajinayo akhaahu walaalkiis yowma aljumucati maalinta jumcada wayaqcudu fii makaanihi wayaqcudu fii makaanihi booskiisa ayuu fadhiisanayaa markaas yacnii inuu booskiisa fadhiista darteed ayuu u kicinaya tarjamadan marka jumco ayuu u qeyday xadiidkeeduna waa saxiix ayb tarjamada laftirkeeda xadiidaa ku yimid laa yuqiimanna axadukum akhaahu yowma aljumucati uma yukhaalifa ilaa maqcadihi fiihi walaakin yaquulu tafasaxuu saasuu dhahay ayb qaala markaa suurada iyadana marka mid kale weeyaan tana qof in la yidhaah booska in laga kacsado kac in la yidhaahdo adig aad fadhiisato taasuu diidaya waxaa laga soo reebayaa laakiin dhowr suuro waxaa laga reebayaa ayb cunug yar oo aan qaangaar ahayn hadduu safka ku jiro horoo kale qof weynoo qaari ah ama yacnii faqiih ah inuu cunuggii meeshii ka soo kacsado ka soo baxsado isagu uu fadhiisto waa leeyahay ubay bnu kacab ayaa sameeyey wuxuu ku sameeyey qays bnu cabbaad qays bnu cabaad oo inan yar ah ayaa marka safka hore joogay markaasuu ka soo kiciyey isagaa galay marka meeshaas saxaabadii wax u diidayna male meeshaa marka waxaa suuradaas marka tan waa laga reebay ma dhahaysid laa yuqiimu rajulu akhaahu laa yuqiimu rajulu akhaahu yowma aljumcati ma soo gelaysa maxaa yeelay saxaabadii baa masjidkii ku dhex sameeyeen wax celiyeyna ma lahayn ayb suuradaa marka iyada waa laga soo reebaya ayb shaaficiyadu waxaa kale ka soo reebeen saddex suuroo kale marka ayb tan koowaad waxay tahay an yaqcuda shaksu mowdica alimaam imaamka meeshiisii haddii uu fadhiyo ka waran marka imaamkii ka kac waa dhihi karaa ayb hadduu imaamka booskiisa fadhiisto waa si kicin karaa imaamka suurad marka taas tan labaad an yaqcuda fii طariiqi الnaas wayamnaca ijtiyaazahum dariiquu fadhiyaa dadkiina ma soo mari karaan dariiqii dadku maraayeenuu fadhiistay halkaasuu marka salaaddii sunnada ku tukada waana iska fadhiistay ninkaas marka war meeshan ka kacma la dhihi karaa waa la dhihi karaa maxaa yeele dadka inuu dhibo adiyada iyo dhibku asal maaha adararu yuzaal meeshii dadku maalan albaabkaasu fadhiistay albaabkaas albaabadii buu fadhiyaa qofkii marka maxaa halkan dariiq waa meeshan hadduu fadhiisto marka meeshan ka kac waa la dhihi kara hadhow ma la dhahay laa yuqiimu rajulu akhaahu may suuro saddexaa yacni markaa waxay sheegeen ayb labadaas suuray tilmaameen ayb suurada saddexaad waxay tahay an yajlisa bayna yaday safi mustaqbila alqibla suuro saddexaadaad jirta safkii hortiisii buu keligiis fadhiistay dadkiibuu hor fadhiyaa safka ku jiray dhabarkiisuu tusay isagiina marka safkii halkaanoo kale ka fadhiyaa safka hortiisa qiblada u jeeda saf gal waa la dhihi karaa meeshan ka kac dad baa ku tukan raba meesha ilaa ilaa jumcadu sunnooyin badanoo qofku inuu tukado uu rabaa ninkan marka dadka qofka uu hor fadhiyo sunnooyinkiibuu ka xayirayaa marka tukan lahaa ilaa qiblada xaggeedu ka jiraa saddexdaas suuro ayay shaaficiyadu ka soo reebeen asalna waxaa u ah dararaa ku jira mas'alo kale oo taa ka agdhow waxay tahay qofku saf inuu qof ka kacsado waa la diiday hadduu kaaga baxo isaga ka warran marka safkii hore ayuu kaaga soo baxay adii marka ma geli kartaa mas'ale marka waxay u khuduuceen la yidhaahdo hal yajuusu hal yajuusu aliithaaru cala alqurab waxyaabaha yacni ilaahay loogu dhowaado qofku qof kale mauga doori karaa shay adigiiba aada u baahantaho janno lagu galo intaad adiga ka tagto hebelow kaale adiga imaam mala dhihi kara iitaar arrintaa ma lagu samay karaa shaaficiyada agtooda waxaa mashhuurkaa inaynan bannaanayn arrintaas ama karaaha ay tahay waxay leeyihiin safka hore ajriga ku jiro adiga saa u rabtaa ninkan u rabaa waxaan aakhiro waa adduun ma ah adduun waxaaga intaad qaada nin kale waa sii kartaa laakiin aakhiradaadii adiga aada u baahnayd maxaad nin kale ugu badinaysaa meeshaas marka ibnulqayim laakiin waxa uu tilmaamay arrintaas marka karaaha maaha waana bannaan tahay buu yidhi bal xilligii nebigay dhacday qisadii abuubakar ninkii nebigaa khabar loo sheegaayey ka farxiya rasuulka markaasa abubakar baa ninkii wuxuu ku yidhi ii daayuu yidhi anaa nebigu u sheegaayey oo u daayey marka nebigiina waa jooga calayh isalaatu wasalaam meeshuu fadhiya rasuulkoo laga farxiyo soo daacaadka ka mid maaha laa shakka daacaadka kuwa ugu fiicanay ka mid tahay rasuulka oo war uu ku farxaayo loo sheego oo farxad la geliyo min alqurab ayay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay loogu dhowaayo ninkaasi marka abubakar baa yidhi anigiisi markaasuu yidhi waa ku siiyahaye halkaa marka ibnulqayim zaadulmacaadka wuxuu yidhaahdaa waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay waxyaabo qurbaa yacni qurubaad ah qof walaalkan inaad u dhow aad uga tegi karto fadligii meeshaan ka warran marka iyada tan laftirkeeda ninkan aad siinaysa fadligii aad ku seegtayna xaggeebaa beddel ka noqonayso beddelku wuxuu ka imaanayaa buu yidhi ninkaas walaalka aa anfacday iyuu ka imaanaya ninkaa walaalka aad anfacday ayuu beddelku ka imaanayaa walacalla wixii adiga meesha aad ka qaban layd ka badan inaaba ka hesho aduu meelahaasu isaguna ka baxsiiye waa mas'alo marka culummada hadba marka iyagu fahamkooda ku kala digadisan yihi qolada marka waa karaaha dhahayso marka qofka in laga galaa ma hadduu banneeyo isaga kan marka karaahay u tahay inuu saa sameeyo saasay dhahay qala xadaثna mxamedu qaala akhbarana mklad bnu yaziid qaala akhbarana bnu jurayj qaala samictu naafican yaquulu samictu bna cumara radia allahu canhuma yaquul naha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay an yuqiima arajulu qofka inuu istaajiyo aqaahu walaalkiis min maqcadihi uu ka istaajiyo makaanu fadhigiisa meesha uu fadhiya inuu ka kiciyo wayajlisa fiihi markaa uu fadhiisto isaga qultu linaafic naafic baan waxaan ku yidhi aljumcata yacnii araada aljumcata jumcada miyuu u jeedaa rabaa qaala waxa uu yidhi aljumcata wagayraha jumco iyo kayrkeedba waa u jeedaa xadiidku jumco ha ahaato ama salaado kale ha ahaato qof inaadan meel ka kicinin meela yowmi aan tilmaannay maahan baabu aladaani yowma aljumucati baabu bayaani xukmi aladaani wa sifatihi aadaankii iyo sifadii baabu bayaani xukmi aladaani aadaanka xukunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay yowma aljumucati la adimo salaada jumcada yacni aadaankeeda qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa bnu abi di'bin can الzuhriyi can saa'ib bni yaziida qaal kaana الnidaa'u aadaanku wuxuu ahaa yowma aljumucati maalinta jumcada أwalahu idaa jalasa alimaamu kiisa hore wuxuu ahaa imaamku marka uu fadhiisto cala almimbari mimbarka korkiisa uu ku fadhiisto calaa cahdi nabiy sal l slam waqtigii nebiga wa abi bakrin iyo wa cumara radia allaahu canhuma falamaa kaana cuhmaanu radia allaahu canhu markuu ahaa wakahura annaasu dadkiina ay bateen zaada annidaaa ahaalita aadaankii saddexaad ayuu siyaadiyey cala azawraa'i meesha zawraa la yidhaha korkeeda ayuu ka siyaadiyey daar marka suuqa iyo meelaha ku taala ayaa laga adinayo dadku markay bateen magaaladiina waasax noqotee iyo wuxuu cusmaan marka uu keenay aadaankaa marka aadaankaas marka uu keenay maxay muxuu noqonaa marka xaggee lagu darayaa ma sunnada sunankii miyuu gelayaa ma bidcuu gelayaa muxuu gelayaana wuxuu gelayaa min almasaalix almursala waa masaalixda mursalada ah oo qofka khaliifada u bannaan inuu samayn karo dadkuna ay ku raacaan marka bidco waayo ma la dhihi karo waa min almasaalix almursala isxaaq bnu raahaweyhi sidaasuu yiri isxaaq saasuu tilmaamay waa jiraan marka ibnu cumar inuu yidhi muxdat waaye noocaasoo kale inuu yidhi haddana laakiin marka saxaabadii cusmaan cali baa ka dembeeyey calina sidaas u samay jira isagana laba marka khulafaa uraashidiin laba ka mida ayaa samaysay cusmaan iyo cali wa habata alamru calaa dalika arrinkuna wuxuu ku sugnaaday saa inuu ahaa cumaan markuu bilaabay wixii ka dembeeyey muslimiintu saasay ahaa jireen meelo meelo dhif a maahane naadir a maahan naadir ah saas darteed marka wuu keeni doonaa xadiidkaas ibnu rajabna saas aan sheegayo tilmaamo wa habata alamru calaa daalika cusmaan kadibna arrintii lama bedeline sideedii bay baaqi ku noqoto cali uu sameeyey haddii marka la yidhaahdo dadku suuqa ha laga addimo ama suuqa hadda laftirkeeda makarafoonnadan waa gaarayaa suuqa hadda ee mid ka hore keli midkii jiri jirayee khadiibku markuu soo galo maa lagu gaabsada haddii la dhahana dadkan hadda joogaa baraarujiis uga baahnaansho badan dadka berigaas jooga iyaga laftirkeeda marka iyagoo adduunkooda isaga mashquulsan hadday aadaan maqlaan qabla zawaal waa diyaargaroobaya waa imaanaya jumcada waa dhowdahayleyi macnihii marka cusmaan uu u jideeyey hadda laftirkeeda ma maqna maxaa yeelay in dadka lagu xusuusiyo yuu u jideeyey hadda laftirkeedana waa xusuusin isaga laftirkiisa ayb rasuulkuna wuxuu tilmaamay facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiin cusmaanna khulafaa raashidiinuu ka mid yaha calina sidoo kale ayb waana min baabi almasaalix masaalix almursala marka haddii hal adin la addimana dhib ma leh hadda haddii laba laga dhigana marka khulafaa uraashidiin labadaa khaliif ayaa loogaga dayday marka masaajidda qaar dad ku buuqaayo iyo waxaad arkaysaa yacnii wuxuu sunnadii iyo bidcadii iyo dadkii aad uma kala garanayaan markaasa waxaa la gaaray bacdi naas inay yidhaahdaan war masaajidkan maxaa ku dhacay labada aadaan laga addimayo ee maxay dhibaysaa masaajidka nebigaaba laba aadaan laga addimayo xilligii khulaf xilligii cusmaan yaa laga addimay saxaabadiina ay dhex joogtay oo aynan diidin isagoo marka wuxuu ku leeyahay aniga waxaan u malaynaya masaajidka in sunnada looga dhaqmo sunna maxay tahay marka sunnada ma tan cusmaan iyo saxaabadii dhexdoodii laga dhex samay jiray oo aynan khayirin oo aynan doorinin miyaysan sunno noqonaynin sunnaay noqonayn laakiin qofku waa dhihi karaa saana fiican hal aadaan haddii laga adimaayana yaan la dhihin iyaduna masaajidkan marka bidcow sameynaa labadaba bidco maaha hal haddii la adimo haddii laba la adimo qofku marka intuu masaa-isha noocaasa ku mashquuli lahaan waxaa uga fiican meelo dadku ay ka dhibaataysan yihiin baa jiro towxiidkii fahamkiisii iyo sunnadii fahamkeedii iyo salaadii laftirkeedii qaabkii loo tukan lahay ka jaahil yihiin dadku waxyaabahaas marka in la baraa fiican maahane kuwan oo marka adiladoodu ay bukhaariga iyo muslimka iyo ku taalla haddii la yidhaha kuwan un ha laga shaqeeyo oo ha laga hadlo waa wareer marka maxaa loogu magacaabay ayb wuxuu yidhi fazaada annidaa athaalita aadaan saddexaad miya marka maya athaalit waxaa loo yidhi iqaamadii marka aadaan laga dhigo kii hore u jiri jirayna aadaan oo laga dhigo kan cusmaan muxuu noqonaa marka saddexuu noqonaa leanna iqaamadu waa aadaan aadaankii kalena waa aadaan beyna kulli aadaanayni salaa iqaamada aadaan waa lagu idlaaqi karaa cusmaankiisii marka wuxuu noqonaa sa aadaan saddexaa bi hada alictibaar baa saddex loo yidi ayb isxaaq marka isagu wuxuu tilmaamay macnahaas marka wuxuu yidhi ayb ayb macnahaas isxaaqna marka waa uu sheegay wacan isxaaqa bni raahuuya ana aladaan alawala liljumcati muxdatun axdatahu cuثmaan yani cuثmaan baa bilaabay ra'aa annahu laa yasmacuhu ilaa an yaziida fi lmuadini fi lmu'adiniina liyuclama liyaclama liyuclima alabcada liyuclima alabcadiina dalika fasaara sunnatan buu yidhi reer marka hadalka asxaab cusmaan baa bilaabay buu yidhi wuxuuna u sameeyey in markaasi dadka fogfog ay ku maqlaan oo ay markaasi jumcada say u soo gaaraan fasaara markaasu wuxuu noqday buu yidhi isxaaq sunnatan buu noqday lianna cala alkhulafaa'i khulafada waxaa waajib ku ah ama ay leeyihiinba annadara fii midli dalika linnaasi arrimaha noocaasoo kalea dadka inay u arkaan oo ay u ra'yiyeeyaan ayay khulafadu leeyihiin min baabi almasaalixuu ku daran baabu lmu'adini alwaaxidi yowma aljumucati mu'adinka halkaa maalinta jumcada hal muadin in la samayso ittikhaadi almu'adini alwaaxidi yowma aljumuca qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa cabdilcaziiz bnu salamata almaajishuun can الzuhriyi can saa'i bni yaziida ana aladii zaada ta'diina aadaanka midka ziyaadiyey ahaalita saddexaad yowma aljumucati cuhmaanu radia allahu canhu ayuu ahaa xiina kahura ahlu lmadiinati markay bateen walam yakun lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigu mownan lahayn mu'adinun mu'adin hayra waaxidin mid aan lahayn wa kaana ta'diinu aadaankuna wuxuu ahaa yowma aljumucati maalinta jumcada xiina yejlisu limaamu imaamku markuu fadhiisto yacni cala almimbar imaamku markuu mimbarka ku fadhiisto ayuu aadaanku ahaan jiray marka hal mu'adin in la samaysto jumcada baabun yujiibu alimaamu imaamku wuu wajiibaya cala almimbari mimbarka korkiisa isagoo saaran idaa samica anidaa aadaanka hadduu maqlo aadaankii markuu fadhiisto mimbarka waa la adimayaa waa ajiibayaa marka qaala xadaana bnu muqaatil qaala moxamed bnu muqaatil weeyaan qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa abu bakr bni cuثmaana bni sahli bni xunayf can abi umaamata bni sahli bni xunayfin qaal samictu mucaawiyata bna abi sufyaan wa huwa jaalisun cala almimbari isagoo mimbarka fadhiyo adana almu'adinu mu'adinkii baa adimay qaala waxau yidhi allahu akbar allahu akbar qaala mucaawiyatu allahu akbar allahu akbar qaala ashhadu an laa ilaaha ila allah ayuu mu'adinku yidhi faqaala mucaawiyatu waana faqaala ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah faqaala mucaawiyatu waana falamaa anqada ta'diina markuu aadaankii dhammeeyey qaala waxau yidhi yaa ayuha nnaas dadow innii samictu rasuula اllahi sal l salama nebigaan maqlay buu yidhi calaa hada almajlisi majliskan korkiisa isagoo ku sugan xiina adana almu'adinu mu'adinkii markuu adimay yaquulu uu dhahayaa dharka isagoo dhahayo maa samictum minii waxaad iga maqasheen min maqaalatii oraahdayda ah waxaad iga maqasheen isagoo dhahayaan maqlay marka khadiibka waa ajiibayaa mu'adinka wfii hada alxadiidi marka wuxuu yidhi ibnu xajar wafii hada alxadiidi min alfawaa'idi xadiidkan waxaa ku sugan fawaa'ida tacalumu اlcilmi cilmiga barashadiisa wa tacliimuhu min alimaami iyo imaamkii in laga barto wa tacliimuhu baristiisa min alimaami imaamka xaggiisa wahuwa cala almimbari isagoo mimbarka saaray cilmiga in la barto iyo waxbarista mimbarka korkeeda yanii imaamkii oo mimbarka saaran in cilmi laga barto isaguna uu dadka baro wa ana alkhaiiba yujiibu lmu'adina wahuwa cala almimbar khaiibkuna wuxuu ajiibayaa mu'adinka isagoo mimbarka fuushay wa ana qowla almujiibi wa ana kadalika qofka jawaabayo aadaanka ka jawaabayo ama qofka sideedaba jawaabayo wa ana kadalika uu yihaahiyo wanaxwahu yakfii fii ijaabati lmu'adin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana wa fiihi waxaa ku sugan buu yidhi ibaaxatu اlkalaami qabla shuruuci fi اlkhudba khudbada intaan la bilaabin in la hadli karo khudbada haddama bilaabanin dadkana waa ajiibayaan muadin laakiin mar hadday khudbada bilaabato mimbarka uu fuulo taagan yahay khadiibka uu khudbo akrinaya hadal ma jiro wa ana atakbiira fii awali اladaani gayru murajacin wa fiiha nadarun takbiirtana inaan afqar aan lagu celcelinayno tarjiic aan la samaynayno xadiidku sheegaya laakiin nadar baa ku jiro xadiid abi maxduuray ku sugnaatay wa fiihi aljuluusu qabla alkhudbati khudbada intaan la bilaabin imaamku inuu fariisanayo ayaa laga qaadanaya wabaqiyatu mabaaxitihi taqadamat fii abwaabi aladaan ayb baabu ljuluusi cala almimbari cinda ata'diin ayb aadaanka aan iska dhammayn baabu ljuluusi fadhigii xugunkiisii caddayntiisiibu u baab yahay in la fadhiisto cala almimbari mimbarka korkiisa cinda ta'diini aadaanka agtiisa inuu mimbarka fadhiisto imaamka qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana alleytu can cuqaylin can ibni shihaab ana saa'iba bna yaziida akhbarahu ana ata'diina ahaani markaana muxuu yidhi ahaani buu yidhi sheegi bictibaar maxay tahay iqaamadii baa laga dhaafay aadaan aan laga dhigin kii hore u jiray labow ka yahay amara bihi cusmaanu baa amray xiina kahura ahlu lmasjidi markay bateen wa kaana ta'diinu yowma aljumcati aadaanku wuxuu ahaa maalinta jumcada xiina yejlisu limaam imaamku markuu fadhiisana xagee laga addimaa imaamka hortiisa maa laga addimayaa khadiibka mase minaaradaa laga addimaa meel koraa aadaanku wuxuu sunno ku yahay meel kora in la fuulo ayb marka culummada in badan waxay u badan yihiin minaarada in laga addimo meeshii kore salaadaha laga addimo inuu ka addimo bacdi aaaarna sidaasi sheegaya aaaarka qaarna waxay dhahayaan nebiga hortiisaa laga addimi jiray fadhigan marka qabla alkhudba uu fadhiisanayo imaamku sunno waay shaafici iyo maalig iyo jumhuur sidaasay ku tageen ayb wa ashaara zayn bnu lmunayir ilaa ana munaasabata hadihi tarjamati ishaaratu ilaa khilaafi man qaala aljuluusu cala almimbari cinda ata'diini hayru mashruucin wahuwa can bacdi ilkuufiyiin qaara waxay dhaheen khudbada ka hor aadaanka imaamku inuu fadhiisto mashruuc maaha kuwaasuu naqdina marka imaamu albukhaari oo inay sunno tahay buu tilmaamaya waqaala maalikun washaaficiyu waljumhuuru huwa sunnatun baabu ta'diini cinda alkhudbati khudbada agteeda aadaanka la adimaa xukunkiisa caddayntiisiibu ubaabyaha qaala xadaanaa muxamed bnu muqaatil qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa yuunus can الزhriyi qaala samictu saaئba bna yaziida yaquul ina alأdaana ywma اljumcati aadaanka maalinta jumcada kaana awaluhu awalkiisii wuxuu ahaa xiina yejlisu اlimaamu imaamku markuu fadhiisanaayo yowma اljumcati maalinta jumcada cala almimbari uu ku fadhiisanayo fii cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam waqhtiga rasuulka iyo wa abi bakrin wa cumara iyo waqhtiga abubakr iyo cumar falama kaana fii khilaafati cumaana cumaan khilaafadiisii markay ahayd radia allaahu canhu wa kauruu dadkuna ay bateen wakaruudaas marka waxay tusay muqtada ma jirin xilligii nebiga iyo xilligii abubakar iyo xilligii cumar muqtada ama baahi muxwij muqtada ama shay muxwij ah ayaan la arkaynin markaas xilligii cusmaanna muqtada iyo shay muxwij ah ayaa yimid shayga marka muxwijkaana waa badashada dadku ay bateen magaaladiiu weynaatay arrinkaas isagaa marka culammada usuulka waxay leeyihiin sababta maslaxada mursalada keenayso hadday tahay taqsiir dadka ay sameeyeen iyo dembi iyagu ay ku kaceen hadday tahay maslaxo ma noqonayso arrintaas mar oo waxaa ka mid a maalan reer bani umaya umaradooda khudbadii ayay soo hormariyeen ciidda salaaday dambaysiiyeen markii lagala hadlayna waxay yidhaahdeen waxaan u yeelaynaa maslaxo maxaa yeelay dadkii baan khudbada dhegaysanayni dadkii ayaan khudbada dhegaysanaynin bay dhahay maslaxadanoo kale ma la ictibaarin karaa maya maslaxada tan oo kale ah lama ictibaarinayo sababtu waxay tahay dadku inay khudbada dhegaysan waayaan maxaa keenayna iyaga dembigoodaa keenay maxaa yeelay saxaabada qaarkooday ku cayn jireen cali iyo aalubeytka nebiga iyo ayay ku dhacmin jireen nin walbow marka cayma dhegaysanayo u leeyahy waa iska tega hadduu salaaddii tukaday markaasay yidhaahdeen si khudbadiina loo dhegaysto marka waa inaan soo hormarinno dadku salaaday sugaayaan mar walba koryoo salaaday sugaayeen marka waxaan marka laxniga iyo waxa xun salaadan ka hormarinayno maslaxadaasoo kale lama ictibaarinayo sababtoo ah maslaxo sababka keenayda ay tahay iyaga dembigooda laakiin shayga muxuujkaa haddii uu yahay wax aan dadka dembigooda ku imaanin hadda tan oo kale dadkii waa bateen dadka inay soo bataan dembi ma aha taqsiirna ma aha sooma garan si iyada darteed marka maslaxa mursal waa loo samay kara qur-aankii maalan markii kitaa hal kitaab in lagu ururiyo lagu jamciyo goormay bilaabatay baahideeda goormay timidna markii xilliga abubakar oo dadkii quraada ah dad fara badan oo qura'a ayaa lagu laayey dagaalkii yamaama xarbigaa marka dad badan markay ku dhinteen ayay cabsadeenoo waxay is yidhaahdeen quraadii hadday sidaan hal dagaal ugu dhimatay amaa la waayaaba wax qur-aankii aad u yaq aad u xifdisanna la waayaa hadhow intaan la weynin aan qornay dhahin baahidaas marka baahi dadka dembigooda ku timid miya ma aha dadkii iyagoon dembaabin oo khayr iyo wanaag waday dhinteen dadkaa lidaalika marka maslaxa mursalay noqotay bidca ma ahan maslaxa mursalo qur-aankii oo la qoro tanna marka sidaas maslaxa mursalada marka maa huwa almuxwij ayaa la dhahayaa shayga baahidan keenay muxuu yahay haddii uu yahay dadka taqsiirkooda maslaxa ma noqonayso haddii taqsiir aanu keenin oo ay xaalka iyo waaqicu uu sidaa uu iska noqdayna maslaxadaas darteed imaamku wax waa u jideey karaa markaas alimaam abu isxaaq shaatibi muwaafaqaadka iyo ibnu taymiya laftirkiisa iqtidaau siraadi almustaqiimka iyo daabitkaasay dejinaya amara cumaanu markaa muqtadihii baa markaas yimid waagii hore maxaa loo sameyn waaya haddaad tiraa muqtado ma jirinaa lagu dhahaya haddii hadda nin uu ku yidhaha waagii nebiga maxaa qur-aanka hal kitaab loogu jamcin waayo isagoo mufaraq oo iyuu ku urursanaa meelo kale hal meel maxaa loogu ururin waaye baahidii ayaan markaas weli imaanin ilaa ilaa baahidii ha timaadana ma qasab ma laga dhigi karo maanic haddii baahidii ay joogtay laakiin maanic uu ka celiyeyna waa la mid iyada maalan taraawiixdan jamaaco lagu dukado nebigu waa jeclaay baahideedii waa jirtay in nebiga lala tukado laakiin muxuu nebigu u sameey waaye in lagu farad yeelo ka cabsado maanicaa la dhahaa kaasna marka maanicaas markii la waayey wakhtigii cumar taraawiixdii jamaaca u jideeyey waxaasoo dhan marka waxaa ku wareersan dadka qaarkood bidco waayey dhahayaan markay bidco yidhaahdaan bay haddana waxay leeyihiin bidco xasana waaye haddana looma baahna waxaasoo dhan baab bidca ma aha waa min baabi masaalix mursala baabka marka bidcada lagama fiirinayo calaaqay la yeelan kartaa laakiin meeshaa laga fiirinaya wa kauruu dadkii marka walidaalika qofka bidco iyo sunno kala saari rabo waa in usuul fiqiga yaqaano qofaan usuulkii waxba ka aqoonin ma kala saari karo sunno iyo bidca toona culmadana saasay dhaheen sheekh ilalbani laftirkiisa kitaabkan axkaamu janaa-iska wax saasoo kale ku tilmaama qofku inuu usuulkana qawaacidda wax ka yaqaano xadiidtana inuu aada u yaqaano waxaa laga yaabaa masale xadiid ku soo arooray adiga aadan ogeyn darteed bidco waaye inaad ku hayso berri xadiidkeediyaa la arkaama haddana sunno waay may noqonaysaa marka hore ha degdegi waxaa la mida iyadana bilcagsi yacni qofkii xadiidkii waa yaqaanaa laakiin waxaa laga yaabaa usuulkii iyo qawaaciddii wixii ma yaqaano muqtadahan iyo waxaanu ku wareerayaa marka maanican iyo waxyaabahan amara cusmaanu yowma aljumcati maalinta jumcada wuxuu amray cusmaan biladani athaalid salaadii marka sad aadaan saddexaad buu amray fa udina bihi waxaa laga aadaanay marka cala zawraa ayaa looga adimay meesha zawraa fa habata almru arrinkii baa sugnaaday calaa daalika sidaasuu ku sugnaaday marka fahabata almru calaa daalika bacda cusmaan arrintu saasay ayay noqotay ibnu rajab marka wuxuu yidhi ayb yb fahabata alamru calaa dalika yadullu calaa ana caliyan aqara calayhi waxay tusay buu yidhi calina inuu u qiray walam yubdilhu aadaankaas cali ma baabi'inin faqad ijtamaca calaa ficlihi khaliifataani min alkhulafaa'i araashidiin fatxulbaariga ibnu rajab saasfahabata alamru arrinkii baa sugnaaday calaa daalika kaagaas korkiisa ayuu ku sugnaaday wabilahi towfiiq sal